waxaa muuqanaya in mar kale dibudhac aan wakhtiyeysnayn uu ku imaanayo xilliga doorashada ee madaxda dalka kadib markii kulan muqdisho uga socday madaxda hogaamiyayaasha qaran warmurtiyeedkii ka soo baxay lagu sheegay in kuraas dheeraad ah lagu kordhiyey xubnaha aqalka sare taas oo dhan siddeed iyo toban kursi waxaana maamul goboleedyada loogu kordhiyey min saddex xubnood oo ka dhigaysa wadarta guud ee kuraasta aqalka sare labiiyo toddobaatan kursi halka markii hore ay ahaayeen konton iyo afar kursi madasha hogaamiyayaasha qaran ayaa kulan muqdisho uga socday muddo sagaal maalmood ah waxa ay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ka sugayeen go'aanada ka soo bixi kara madasha wadatashiga qaran kulankooda ka socda magaalada muqdisho kaasoo ku aadan wakhtiyeenta doorashada madaxda dalka oo aan ilaa hadda meelna uga qornayn warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankooda waxyaabaha ay sidoo kale madasha go'aan ka gaartay lagana sugayey waxaa ka mid a koob iyo toban kursi oo hore ay natiijadooda u laaleen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban balse kulankan kii ka horreeyey ay ku naqdiyeen go'aanka guddiga xalinta taas oo keentay in beesha caalamka ay faragelin ku sameeyaan muranka ka taagan kuraasta iyo go'aanada iska hor imaanaya ee ka soo kala baxay madasha hogaamiyayaasha qaran iyo guddiga xalinta khilaafaadka madaxda madasha ayaa arrintaas ku dhammeeyey in dib loo doorto kuraasta si la mid ah sida ay hore u go'aamiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hase yeeshee arrinta ku cusub ayaa ah in madasha ay sheegtay in xubno gebi ahaanba laga saaray tartanka doorashooyinka ee uu ka mid yahay wasiirka dhallinyarada ee dowladda soomaaliya in ay xaquuq siyaasadeed u leeyihiin in mar kale ay tartami karaan lana dooran karo haddaba iyadoo ay jiraan dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa wakhti kooban ka harsan tahay xilliga doorashada loo ballamay ee ah doorashada madaxweynaha soomaaliya oo ku beegan siddeed iyo labaatanka bishan oo ay naga xigaan muddo saddex maalmood oo keliya dad badan oo soomaaliyeed qaarkood se aanay siyaasiyiin ahayn balse isbeddelka badan ee siyaasadaha dalka ay wax badan bareen ayaa aaminsan in dibudhacan ku imaan kara doorashada ay tahay ilaa iyo sannadka cusub aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka faallooda siyaasadda dalka ayaa qaarkood qaba in tallaabadan ay tahay mid ceel dheer ku siiradaysa rajada ah in wakhti dhow ay dhacdo doorashada dadban hoggaanka dalka maadaama ay shaqo kale oo hor leh ay tahay in lasoo magacaabo xubnaha dheeraadka ah ee lagu kordhiyey aqalka sare waa kan aqoon-yahan cumar nuur cali
in wax walba waktigooda ku dhamaadaan sababtoo de siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo noloshii bulshada waa is saameynayaan haddii sidaan ay kusii socoto waxa waye dadku rajadiisii luminayaan rajadiisii luminayaan waxbaa isfurfuri lahaa haddii nidaamka dhismo oo dawladdii soo dhismato waxa golihii oo wasiirada ayaguna dhismi lahaa wax walba waa hagaagi lahayn marka waddanku wuxuu yahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro iyo masalayaasha shacab lahaan lahaa laakiin hadda waxa weya sii dheeraanaya waktigaa kusii dheeraanaya waktigu markuu siraan dadka way way sii jabayaan dadku siday wuxuu raban uma soconayaan dhinac walba ama kuwa tartamaya noqdaan ama bulshada caadigaa noqdaan beesha caalamka oo miisaan xoogan ku leh doorashada soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore ku celcelisay inaysan aqbali karin in sanadkan ay dib uga dhacdo doorashada maadaama magaca doorashada uu yahay mid ku jaango-an laba kun lix iyo toban aqoon-yahan cumar nuur cali ayaa sheegaya in dibudhaca mar kale ee doorashada ay kalsooni darro ku keeni karto beesha caalamka oo rajo ka qabtay in doorashada ay dhacdo sanadkan dhibaatadaasay keeni kartaa beesha caalamka kalsooni darradhacaya technical support soomaaliya iyo siyaasadeeda iyo bulshadeeda inay wakti hore ku baraarugaan oo lasoo bilaababa bilowgii labada kun iyo lix iyo tobanka si waktigan sanadka kale u geli marka la isku soo xooriyo dhammaan waxaa talooyinka ugu badan ee dadka waxgalka u ah bulshada ay soo jeedinayaan ay tahay in wax kasta oo wax u dhimi kara habraaca doorashooyinka loogana gudbi karo caqabadaha jira ay isugu biyo shubanayaan in dhammaan dhinacyada ku lugta leh in ay dhowraan hufnaanta doorashada iyo ilaalinta wakhtigeeda aniga ahaan waxay la tahay oo mar walba la ilaaliyo nidaamka oo wax ku dhisan yihiin in waxyaalaha ama madasha ha noqoto ama guddiyada oo fulinteeda kale ay tahay in waktigii loogu talagala wax lagu qabto in la ilaaliyo inoo musuq badan uusan dhicin in la ilaaliyo wax walba inay cad yihiin siday u qabsoomaan siday u dhacayaan in bulshada niyadooda la ilaaliyo oo hawshii la dedejiyo farsamo ahaan dhaqaale ahaan dhinac walbo ani sidaasay la tahay waan laga gudbi karaa challengesyada badan caqabadaha badan oo soo wajahayo waa looga gudbi karaa mar laakiin mar baa dib u dhacdo waqti waqtiga ka dambe waxay keeni doontaa dad badan ama musharaxiin ha noqdaan ama dad kaleto iyaguna siyaasadda oo kulug laha ha noqdaan in ay sii cadaadiyaan markii afraad ayay u muuqataa in dib u dhac ilaa hadda aan loo micnayn waxaa sababta u ah bulshada soomaaliyeed uu ku imaanayo doorashada madaxweynaha taasoo u muuqata mid aanay ka caajisin qeybaha leh go'aaminta xilliga doorashada halka bulshada soomaaliyeed ay iyana u muuqato mid la qabsatay dib u dhacan